warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan jimco wanaagsan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah booliiska oo xiray arday sheegay in la afduubtay madaxweynaha hirshabeelle oo saraakiisha admis kala hadlay la dagaalanka al-shabaab wararka caalamkana saaka waxaa ugu weyn ra-iisul wasaarihii hore dalka jabaan shinza abe oo la toogtay intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay siddeedda bisha toddobaad ee labada kun laba iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran booliiska dalka ayaa xiray arday saddex iyo labaatan jir ah oo bartay cilmiga caafimaadka ee kuliyadda tobabarka makindo kadib markii uu sheegay in la afduubtay si waalidkiisa uga helo lacag ardaygaas oo lagu magacaabo edwin kamaw oo lagu hayo saldhigga booliiska ee kayoole ayaa la waayay axaddiina dhaaftay waxaana u xirtay teleefoonkiisa isagoona teleefoon kale ka wacay hooyadiisa si ugu sheegay in la afduubtay waxa uuna ku aandacooday in afduubayaasha ay ka dalbadeen lacag dhan toddobaatan kun oo madax furasho ah si ay u sii daayaan amaseex ay u dilaan waalidkiisa oo arrintani ka walaaca ayaa ku wargeliya booliiska oo isla markiiba bilaabay ugaarsi ay ku raadanayeen afdoobayaasha iyadoo sidoo kale kamaaw u wacay teleefoonkooyadii kadibna waxaa la sheegay in arrintaasi ay been abuur ahayd waalidkiisa ayaana mar u soo diray toban kun sidoo kalena iyadoo khamiistiina shalay ahayd waa afartan kun oo dheeraad ah ayayna u direen lacagtaas oo isku noqotay konton kun ayaana la sheegay in uu ula tagay saaxiibtiisa oo ku sugneeda dika iyadoona markii dambe la sheegay inay cabitaan wax ugu dartay kadib markuu miir daboolmay lacagtaasina ay ka qaadatay taasoo keentay in booliiskay ka shakiyaan xabsigana ay u taxaabaan kamaawo ayaa iminkani lagu hayaa baritaano dheeraad ah isagoona la soo taagi doono maxkamadda si uu uga jawaabo arrimahani la xiriirta been abuurka ku aadan in la afduubtay wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxay diiwaangelisay kiisas dhan laba boqol afartan iyo sagaal ee caabuqa coronavirus kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan laba kun boqol toban iyo sideed iyadoo heerarka caabuqa boqolkiiba koo iyo toban dhibic sideed ay marayaan bukaanadii laga helay laba boqol toddoba iyo labaatan ayaa kenyaan ah halka laba iyo labaatan ay yihiin ajaaniba waxaana rag ahaa boqol labaatan iyo shan iyadoona sidoo kale boqol labaatan iyo shan kanla ay dumar ahaayeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka qofkii ugu da-da weynaa waa sagaashan sano jir ah oo saacadii lasoo dhaafay ee laga diiwaangeliyay caabuqa coronavirus ee dalka sidoo kale kiisaska waxaana hogaaminaysa caasimada dalkay nairobi iyadoona ismaamulka gaarisa kiisaska coronavirus ay kusii kordhayaan sagaal ayaana laga helay sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mutaikagwe waxaana uu shaaciyey in siddeed boqol konton iyo laba bukaan ay kasoo kabsadeen fayraska tan ayaana bogsashada guud ee sare u qaadaysaa balse dhimashada ayaana maraysaa shan kun lix boqol iyo lixdan haatanna wararka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali gudlaawe xuseen ayaana aqalka madaxtooyada ee magaalada jowhar ku qaabilay taliyaha ciidanka admis ee qeybta shanaad iyo saraakiisha hogaaminayay madaxweynaha ayaa taliyaha qeybta shanaad ee ciidamada admis ee genaraal nezigiye eliye ee kala hadlay sugidda amniga iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay inay aada uga xoogan yihiin ururka al-shabaaba iyadoona bilihii lasoo dhaafay ay kordhiyeen weeraradooda ay halkaasi ka fulinayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafda uu hogaaminayey oo casuumaad rasmi ah ku joogay dalka turkiga ayaa shalay gelinka dambe ee dib ugu soo laabtay garoonka dancadda ee magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa uga hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed ee munaasabadda barakaysan ee ciidda carafo waxa uu xasuusiyey xaaladda nololeed ay la tacaalayaan kumanaan qoys oo soomaali ah ayna mudan yihiin farxadda ciidda inay la qaybsadaan dadkooda soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha muwaadiniinta soomaaliyeed ee gudanaya waajibaadka xajki alleh uga baryay inuu ka aqbalo acmaashooda suuban ayaana ku buuriya dhammaan shacabka in ay maalmaha badiyaan ducada iyo allabariga istaakuleynta iyo ka warqabidda dadka danta yar taasoo ka mid ah acmaasha ugu qeyrka badan dhanka kale safarka madaxweynaha ee dalka turkiga ayaa ku qotomay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaana dhinacyada amniga ganacsiga tababarada ciidamada iyadoo madaxweynuhu u guurgalay xaaladii ardayda ganacsatada iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka ee turkiga madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa wareegto madaxweyne uu soo saaray cafis guud u fidiyey maxaabiista dembiyada fudud ee ku xukuman ee xabsiyada ku jira madaxweynaha ayaa sheegay kadib markii uu eegay in laga bilaabo taariikhda maantuu cafis u fidanayo sideedda bisha toddobaada maxaabiista taasina uu ku saleeyey ciidda carafo wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamkana ra-iisul wasaarihii hore dalka jabaan shinzo abe ayaa la toogtay xilli uu khudbad ka jeedanayay ololaha doorashada ee magaalada galbeedka ee ku taalay nara sida ay sheegeen saraakiisha xogayaha golaha wasiirada ee dalkaasi rogaza matsuno ayaana saaka u sheegay suxufiyiinta inuusan ogeyn xaaladda abe ra-iisul wasaarihii hore dalka jabaan ayaana xaaladiisa laga diirinaya iyadoona iminkana la sheegi karin sida ay tahay caafimaadkiisa wararka kusoo kordha insha allah wararkayga dambe ayaad kaga bogan doontaan hadduwa eebeyntaasi nafta baaqi inooga dhigo haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha kooxda manchester united ayaa si rasmi ah waxa ay u xaqiijisay in bruno fernandes uu kooxdaas u xiran doono funaanada lambarka sideedaad uu baneeyey xidiga john mata xidiga reer bortugiiska ayaana ka wareegay lambarka toban iyo sideedaad kaas oo uu xiran jiray kooxda tan ilaa markii uu ku soo biiray dhinaca kale xaaladda christiaano ronaldo ee kooxda manchester united ayaa ilaa ay hadda kala cadeen balse waxaa la xaqiijiyey inuu seegi doono kulamada isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub ee manchester united wakiilka ronaldo mendes isagana koox ayuuna u raadinayaa iyadoo christiaano ronaldo uu xaqiijiyey inuu isaga tegay xilli ciyaareedkan kooxda manchester united balse waxyaabaha kusoo kordhaa ciyaarahana dib ayaad ka dhegaysan doontaan hadduu eebe idmo